إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka cadaan lixi ee hoos tagta degmada runiirgood ee gobolkaasi qof shacab ah ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen duqeyn diyaarad doronis ah oo ka dhacday deegaanka cadley ee wilaayada shabeellaha dhexe dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah xilli dilaalka noocan ah aada ugu soo badanayaan caasimada dhul gariir ayaa sakhti dhexe ee xalay gelgilay qaybo ka mid ah dalka itoobiya iyo dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira waxaa isa soo taraya xildhibaanada dowladda federaalk ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka ayaa muujisay inuu khilaaf kala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyadoona tilmaamtay inay jiraan dowlado badan oo faragelin ku haya dalka soomaaliya akhbaaraadka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kaga bogan doontaan dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa qorsheynaya inay kulan cusub yeeshaan toddobaadkan nusratul islaam ayaa howlgallo kala duwan oo khasaare dhaliyay ka fulisay waddamada maali iyo burkina faso intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo isniina taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afar iyo labaatanka februaayo sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saakay kamiin u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ku socdaalayay degmada ceelqaalow iyo deegaanka harasuki ee gobolka mandheera ee ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya kamiinkan ayaa lagu gubay gaari kooyal ah oo saarnaa qori jiib ah sidoo kale waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii saarnaa gaariga kooyalka ah isla wararkii mandheera ayaan ku guda jirnaay ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xirada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka lungo ee hoos tagta degmada lafey ilaa iyo haatan warqabadkeenama soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka cadaan lixey ee hoos tagta degmada runirgood ee gobolkaasi qof shacab ah ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen duqeyn diyaarad roonis ah oo ka dhacday deegaanka cadli ee wilaayada shabeellaha dhexe wariyahana maxamed ciise ayaa dhacdooyinkan uga warramay cabdilfataax maxamed qaasim cabdifataaxow intaan u gudagelin weli waxaan ku suganahay qeyba ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo isbuucan martigeliyey dagaalo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada ka tirsan dowladda federaalka loogana wareegay qeyba ka mid ah deegaanin ka tirsan gobolka markaan haddaan usoo degto su-aashaada dagaalka ka dhacay cadaan lixi ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay weerar xooggan ka fuliyeen deegaanka cadaan lixi ee dhaca duleedka degmada runirgood ee shabeellada dhexe halkaa waxaa ku sugnaa ciidamada gorgor loo yaqaano ee ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasna waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo gaaray ciidamada dowladda federaalka waxayna noqdeen wax la dilay wax dhaawacmay iyo wax cagaha wax ka degay iyo maxaabiis gacanta lagu soo dhigay maxamed maxaabiista tiradooda ma noo sheegi kartaa ma heshay xogtaas xogta ilaa hadda aan helayo waxay sheegayaan in gacanta lagu soo dhigay laba maxaabiis oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halkaa ku sugnaa ma garat waa gartay hadda marka yaa ku sugan cadaan lixey
deegaanka cadaan lixey ee gobolka shabeellada dhexe ee saaki ciidamada mujaahidiinta ay weerareen maanta waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta weli inta aan wararka iyo iyo xogaha aan ka helayno halkaa ma garat waa gartay marka markuu weerarka bilowday maanta ciidamada dowladda federaalk halkaa ku sugan kuwa loo yaqaano weliba gorgor cagaha ay wax ka dayeen wayna ay ka carareen islamarkiiba waxayna u carareen dhankii iyo nuur dugle waxayna u qaybsameen wax la toogtay iyo wax dhaawacmay iyo kuwa gacanta kor u taagay oo maxaabiis ahaan loo qabtay ma garata waayahay ciidamada dowladda federaalk marba meel ay cararayaan baqrin saa-id ayaa haysa sida wararka ay sheegayaan dadka deegaankana ay soo tabinayaan maxamedow marka laga yimaado deegaankan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee hoostaga roner good waxaa kaloo gobolka laga soo tebinayay duqeyn diyaaradaha droonka ay geysteen maxaad kala socotaa duqeymaha ee diyaaradaha ciidamada shisheeye ee ka geysteen qeyba kamid ah gobolka shabeellaha dhexe cabdifataax waxyaabahan kala socda waxaa kamid ah in deegaanka lagu magacaabo caadey ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe in diyaarad daroon ah ee duqeyn ka geysatay islamarkaana dad shacab ah ay ku xasuuqeen ugu yaraan duqeyntaasi waxaa ku nafwaayey duqeyntaasi hal qof halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo waxaana la sheegayaa afarta dhaawac ah iyo halka qof ee ku nafwaayey duqeyntaasi ay yihiin isku qoys duqeyntan shacabka lagu beegsaday iyo dagaalka ka dhacay cadaan lixi cabdifataaxu waxaan wax ka weydiiyey mid ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe ahna afhayeenka macalin moxamed sidaba walaalku sheegaya meesha waxaa ka dhacay duqeyn axmaqnimo ah iyo fulanimo ah oo dadka muslimiinta ah iyo rayidka ay u geysteen cadowgu markay arkeen inaan shacabkuna dan ka lahayn dadkuna isku tashaday dadkuna ay fahmeen waddada saxda ah ayay fulanimadii lagu yiqiinay dowladda maraykanka ee saliibiyadda ah ayay samaysay qoyskaas odaga ee meesha ku baxay oo muslimka ah oo rayid ah shiiraan cabdi biid ababiib ayuu ahay allah u naxariistaan leenahay wixii lagu yiqiina yuhuud iyo maraykan iyo galada asalka dhaqankoodii ayay ka mid tahay kuwa ku dhaawacmana allah boogan ayaan leenahay guulahu hadda dareenkaygu maba cabiri kariyaba guuluhu ka waran adama baashu way dhaaftay maxaa yeelay guulaha muslimiinta laga dhiciyo waayaa diintooda iyo mataqaana cirdigooda iyo sharafkooda ayaa laga difaaco waayaa guushu heelka ay heerka ay gaartay nuqabadu waxay joogaan shabeellaha dhexe furumaha horey kasoo hadlo waayaan faraha ayayga dagaalka faraha ka bacdi ka ah bajus ka ah guuluhu heerkay marayaan iska dhaafay shacabka caadiga ahay mar allaala markay mujaahidiintu meel soo gaaraan waa laga hor imaanaa iyadoo loo boga loo bogaadinaayo oo beraxa iyo mataqaana timirta laga hor keenaayo meesha waxaa ka dhacay wax qof muuqata yaa joogtaas cabiri karta mooye qof hadda loo tilmaamaahu maba cabiri karto dareenkuna waa kacsan yahay guulahaasna waxaan fariijayhaynaa may haddaan joogaan meel kasii fog inay gaaraan insha allahu tacaala waa tahay cabdifataax wararka kasoo kordha gobolka shabeellaha dhexe iyo dagaalada ka socda insha allahu tacaala dhegeystayaashayna waan usoo gudbin doonaa biidn illah
dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah xilli ay dilaalka noocaan ah hadda ugu soo badanayaan caasimadda maxamed muude axmed abuu muslim ayaa faahfaahinta warkan inoo akhrinaya
saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa ay xaafadda suuqa xoolaha oo ka tirsan magaalada muqdisho ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka suuqa xoolaha wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo cabdisamad oo sagaaliyo toban jir ah ayaa waxaa si bareer ah u dilay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxaa lasoo warinayaa in wiilka dhalinyarada ah ay garbaduub u xidheen kadibna ay toogteen askartaasi iyaga oona ku andacooday in uu mindi kusoo weeraray askarta sirdoonka midkoodna u dhaawacay aabaha dhalay wiilka la dilay iyo ayeyadiisa ayaa ka waramay qaabka loo dilay wiilkooda iyo sida ay ciidanka sirdoonka u xalaalaysteen dhiigga cabdisamad wiilka habeen horeeto suuqa xoolaha agdaarkiisa lagu dulmiyey asagoo masjid u socdo ayaa mataqaanaa aniga ahay aabiis ma garat cabdisamad maxamed xasanaa la dhahaa ma garat wiilkaasaana aabiis ahay allah u naxariisto nin ardayoo ahay subaxdiina madrase magaalada aado galabtiina mataqaanaa waxbarashadiisa wato gurigiis wa- masaajidka u dhow salaada hadduu ku dugto horoo kasoo noqonaa ma fahamti xaafadaha magaalada muqdisho ma garanayo meesha ugu fog garanaya bakaara iyo hodan waaye iyo mataqaanaa maxay tahay meeshaan suuqa xoolaha uu degan yahay ma garati marka dadka dulmiga ku dilay dad dulmi ku dilay ayaa tabanaa oo mataqaanaa magac beena u suubinayo marka haddii magac dowlad lasku- lasku lale- lasku laynayo oo ummaddana mataqaanaa xaqooda la dafirayo cidda ummadda xaqeeda dafireen waa ilaahay ma garati saaxiib ma laheen ma wareegi jirin meel kale ma mari jirin madrasadiisaas waxbarashadiisaas iyo gurigiis iyo masjidkoo ku ekaay marka annaga ummaddan ilaahayaa mataqaanaa noo dhexeeyo wixii ummaddu dulminayo allaha ka qabto meel walba alla- ee jooga allaha ka qabto ummaddana mataqaanaa ilaahay calaamad alla arkiinaa ka soo daahiriyo anigina baalka ilaahay dartiis ayaa mataqaanaa qadartiis iyo qadiisa ku qalacsa- ku qanacsana xanuunka inaad nala qaybsato oo sidii cadaalada oo sidii cadaalada aad wax noola wada aan kaa rabnaa hooy macaan xaqdarada intay nagu dhacday oo xanuunna lagu reebtay hooy macaan ee dhibkaas askarta dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha dabadhilifka u ah ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada goobaha ay ka taliyaan iyaga oona mar weliba bulshada u geysanayaan dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale dhulgariir ayaa sakhti dhexe ee xalay girgiray qaybo ka mid a dalka etoobiya iyo dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos jira faahfaahinta warkan waxaa la diyaara farxaana cali cabdulaahi dhulgariiradan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen meel u dhow magaalada qabridahar ee dhulka soomaali galbeed halkaas oo uu ka dhacay dhulgariir culus oo cabirkiisu yahay shan dhibic hal rigter waana markii ugu horreysay oo dhulgariir noocaan ah uu ka dhaco halkaas waxa kale oo saqdi dhexe ee isla habeenkii xalay dhulgariiro ka dhaceen magaalooyinka adis ababa awaash iyo metahara halka sidoo kale dhulgariir laga soo sheegay magaalada diridhaba ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya waxaa la soo warinayaa in dhulgariirku soo gaaray deegaano dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ee xabashida itoobiya gumaysato dhulgariirkan ayaa ilaa hadda laga hayn wax war ah oo ku saabsan khasaaraha nafeed ee uu geystay hay-adda loogu yeero la socodka dhulgariirada iyo falkaanooyinka ayaa xaqiijiyey dhulgariiradan haddaba ma ahan markii ugu horreysay oo dalka itoobiya martigeliyo dhulgariirkan oo kale ah bilooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa dhulgariiro iyo falkaanooyin isdabajooga ay ka dhacayeen dalka itoobiya waxaa isa soo taraya xildhibaanada dowladda federaalk ee qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mubaarak cumar ayaa warkan inoo ambaqaadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay howlgallo ballaaran ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ciidamada dowladda federaalkan laga qabsaday deegaano dhowr ah ayaa waxaa sii soo tariyay xildhibaanada qayladhaanta ka muujinaya arrintaas xildhibaan buraale oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk oo ka hadlay arrintaas ayaa waxa uu sababay inay timid kadib markii uu maamulka hirshabeelle ku fashilmay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu intaa ku daray in maamulka hirshabeelle uu dhan walba ka fashilmay uuna difaacan waayo halka keliya uu maamulkiisa ka taliyo oo ah gobolka shabeellada dhexe sida uu hadalka u dhigay
runtii een, ma- shabeellada dhex meelo ka mid ah een, oo shalay daraad ay ka dhaceen shabaabna waa taqaanaa een, mar walbo uu dagaalku uu daaho oo cabaar laga nastan way soo rogaal celiyaan Eh, dayacaas iyo dhibaatadaasna waxaa waaye maamulka kusheega hirshabeelle waaye runtii Een, meeshii mas-uuliyadda ka ahaayeen ee ay joogeen weliba jowhar agaheeda ahayd Een, waxaa moodaa in een, een, dayac badan oo ka jiro dayac badan oo ka jiro een, abaabul ma lahan een, waxay leeyihin daraawiish ciidamaan samaynay wax ay iska bedeleen ma lahan annagu waa fahmi ma fahmi karno Een, een, mar haddii aynan hirshabeel hadda hiiraan ee dagaaladeeda aynan shaqo ku lahayn ha- aynan waxba ka qabanin shabeellada dhexe oo inta badan hirshabeelle ay joogtana ee dayacaas oo ka yimaado almuhim qaladka meeshaas ka jiro Een, waxaan arkayna ciidamaan tababarnay dheheen oo daraawiisha meeshaan geynay dheheen haddana dhulkii waa la qabsaday maamulkii ay magacaabeen iyo ciddii meeshaas ay u dhiibteen iyo ayagaba mas-uuliyaddooda ayagaa qaadaayo ayagaa qaadaayo ayagaa mas-uuliyaddooda qaadaayo Ee, habacsanaantooda iyo maamul xumadooda ayna ku imaado inay shabaab meelahaas qabsadaan tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii safmareenka ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa aad u soo badanaya xildhibaanada dowladda federaalk ee ka hadlaya guusha ay gaartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona isku eedeynaya jabkii ku gaaray dagaaladaas
dowladda federaalka ayaa muujisay inuu khilaaf kala dhexeeyo dowladda imaaraadka carabta iyadoo tilmaamtay inay jiraan dowlado badan oo faragelin ku haya dalka soomaaliya warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara cabdulkhaaliq maali cabduuli dowladda federaalk ayaa muujisay inuu khilaaf ka dhexeeyo dowladda imaaraadka carabta iyadoo tilmaamtay inay jiraan dowlado badan oo faragelin ku haya dalka soomaaliya axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa mar uu ka hadlayey booqashadii dhowaan madaxweynaha maamulka la magacbaxay somalilan uu ku tegay imaaraadka carabta wuxuu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay badankooda u safraan dibadda iyadoona ay raali ka ahayn dowladda federaalka booqashada cirana uu ku tegay imaaraadka carabta aanay kuwaasi waxba ka duwaneen waa kan isaga oo mar arrintaasi ka hadlayey annaga sideennaba dee somalilan mowqifkeennu waa cad yahay dowlad soomaaliya waa cad yahay weligeedna waa caddaa somalilan waa qeyb ka mid ah soomaaliya waa gobol ka mid ah grievances iyo tabashooyin dadkaasi ay qabaan maamul ha hata ama shacabku ha ahaadee way jiraan runtii tegistaas dee waa waa la tagaa iyo dowlad goboleedyaduba hadda way tagaan oo ayaana weyta axmed madooba safrayoo kenya aaday iyadoon dowladda soomaaliya aysan ralli ka ahayn kuwa kalena way baxbaxaan marka dee taasi waa iska xaaladeenna hadda aan ku sugannahay laakiin somalilan qeyb ka mid a soomaaliya waaye xiriirka imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka oo mar su-aal laga weydiiyey ayuu fiqi muujiyey inuu jiro madmadow iyo khilaafaad u dhexeeya isagoona tilmaamay inay jiraan dowlado badan oo faragelin ku haya soomaaliya xiriirkeennu hadda waa fiican yahay ma xuma wuxuuse u baahan yahay runtii waxyaalaha qaarkood dowladda soomaaliya ay hadda tallaabooyin ay ka qaadi doonto ayaa jira oo ah dee dalka soomaaliya anagu faragelin uma ogolin marka manahan dowlado badan baana hadda dowlado dhowra ayaa gacmaha si un negativean ugula jirjira taasna dee siyaasaad guud baan ka yeelanaynaa ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba intaba dowladda federaalka oo baraha bulshada mar weliba soo dhigta heshiisyo ay la gelayso dowlado badan oo shisheeye ah iyadoona hadda uu fiqi sheegay in iyaga iyo imaaraadka carabta uu dhexdooda ka dhex jiray khilaafaad socday in muddo ah warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga ah alfurqaan iminkana wararka dibadda dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa qorsheynaya inay kulan cusub yeeshaan toddobaadkan ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu kulan la yeelan doono diblomaasiyiinta maraykanka ee dhammaantooda toddobaadkan soo socda kadib wadahadallo talaadadii ka dhacday sacuudiga si ay wada xoojiyaan hagaajinta xidhiirka labada dal wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in kulan lagu wado inay isugu yimaadaan labada madaxweyne la qaban doono dhammaadka usbuucan wakaaladda wararka tasas oo soo xigatay wasiir ku-xigeenka oo ah mas-uulka xidhiirka ruushka iyo maraykanka isagoona leh waxaan albaabada u furaynaa inaan la xidhiirno dhanka maraykanka gaar ahaan arrimaha dhibaya xidhiirka labada dal isagoona intaa ku daray waxaan filaynaa horumar dhab ah oo marka shirka la qorsheynayo dhammaadkan toddobaadkan uu dhaco donald trump iyo dhiggiisa ruushka valadimir putin ayaa labaiy tobankii bishii februaayo yeeshay wadahadallo lagu xoojinayo xidhiirka labada dal iyo soo afjaridda dagaalka waxaana siddeed iyo tobankii februaayo ku kulmay magaalada riyaad mas-uuliyiin ka kala tirsan maraykanka iyo ruushka si loo gaaro hadalkaas arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein uu fooda gelinayo sanadkii afraad halka ruushkana uu maamulo ku dhowaad shan meelood meel ka mid a ukrain oo ay ku jirta jasiirad oo ekaha karima oo muuskow ay la wareegtay labada kun afar iyo tobankii qiyaas ahaantii boqolkiiba shan iyo toddobaatan ayuu ruushka ka maamulo gobollada kale ah dooniska zabrujiya iyo kherson iyo in ka badan sagaal iyo sagaashan boqolkiiba gobolka lukhansk markaan iyo saxaraha iyo saaxilka afrika nusratul islaam ayaa howlgallo kala duwan oo khasaare dhaliyay ka fulisay waddamada maali iyo burkina faso jamaacadda jihaadiga ah ee nusratul islaam almuslimiin ee xidhiir kale leh ururweynaha jihaadiga alqaacida ayaa qaaday silsilado howlgalaha kuwaas oo lala beegsay ciidamada maali iyo kuwa burkina faso waxaana la gaarsiiyey khasaarooyin adag oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed haddaan ku bilowno dalka maali ciidamad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar dhabagala u dhigay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen askarta maali iyo maleeshiyaad kale oo daacad u ah weerarkan kamiinka oo kolkii dambe isku bedelay dagaal foolka foola oo aada u xoogan waxaa khasaare baaxadle lagu gaarsiiyey ciidamada maali iyo maleeshiyaad kale ay la socdeen dagaal saacado kooban socday kadib mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay halkii lagu hardamayay bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa oo ku hadashaafka mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in kamiinkan lagu dilay sagaal askari iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan mujaahidiinta sidoo kale waxaa usoo gacangalay khanaayin badan waxaana ka mid ah toddoba iyo labaatan mooto diyaarad daroonis ah oo ah nooca aan duuliya lahayn qori bikema qori r b g ah iyo lix qori oo kuwa fudud ah sidoo kale waxaa intaa dheer oo bayaanka mujaahidiinta lagu sheegay in la burburiyey intii uu dagaal ka socday toban mooto nooca dhugdhugleyda loo yaqaano kamiinkan ayaa ka dhacay magaalada faroboqow ee dhacda wilaayada siikhu azalaaqa ayaa soo saartay sawirada meydadka askartii lagu dilay kamiinka iyo hubka ay mujaahidiinta soo furteen markan iyo dalka burkina faso ciidamo si gaar oo tababaran oo ka tirsan mujaahidiinta nusratul islaam ayaa howlgal ikhtiyaala waxay ka fuliyeen gudaha dalkaas gaar ahaan magaalada sawli oo dhacda mandiqada lurmi ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalkan waxay kusoo furteen qori eke ah dagaalyahanoo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar ku qaaday fariisina askarta xukuumadda wagadugu ay ku leeyihiin uduqo oo ku taala gobolka tangadogo dhimashada weerarkan waa sideed askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso khanaa'imkan waa sideed qori eke ah iyo mootooyinka ay wateen isla wararkii burkina faso ayaan ku wada jirnaaye askar ka tirsan nusratul islaam ayaa weerar ku qaaday bar kontarool oo ay joogeen ciidamada burkina faso taasoo ku taala tuulada maahiro ee dhacda gobolka kaya mujaahidiinta waxay weerarkan kusoo qanimaysteen laba qoriyo bikema iyo afar qoriyo eke afartan toddoba war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta waxaa ku lifaaqnaa sawirada hubka iyo aalaad kale oo kuwa dagaalka ah warkii dhegaystayaal duhurnimadan idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waa egaayinta